waatahay dhegeystayaal weli barnaamijka gaarka ah ayaanu ku guda jirnaa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa markana waxaan dib ugu laabanayaa goobihii ay qaraxyadu caawa ka dhaceen waxaa hadda laynka toos ugu jira waryaheena cabdicasiis maxamuud guleed africa africa haddaad imaqlayso bal noo sawir sidee wax u dhaceen
waa mahadsan tahay qarax oogana ayaa sida aad la socotaanba gelgelay agaarka halka loo yaqaano hotel muna ama beerta nabadda ogelaan tooga goobta waxaa ka dhacay laba qarax runtiina dadka ku baaba'ay waa dad shacaba oo goobta ka agdhowa waxaan arkaya haweenkii jidadka xaaqayay ilaa iyo laba haween oo kuwii nadaafada gobolka banaadir oo maydadkooda jidka yaalaan waxaan arkaya qaar ka mida gabdho qaar ka ganacsanay oo iyaguna goobta ku dhintay waxaan sidoo kale arkayay dad tagaasileeya oo iyo dad baabuur watay oo iyaguna meesha ku dhintay waxaa waxaaba igu naxdinta badlaa meesha aan ku arkay ka mid ahaa wiil oo aan ku qiyaasay afar iyo toban jir oo gubtay cunug yar oo isna toban jir oo dhaawac culus qabay oo goobta aan ka qaadnay saarnayna gabaarida gurmadka degdega runtiina ilaa iyo hadda aniga iyo dad kale oo meesha shacab oo gurmad u yimid ba weli waxaan ku soo jirnaa gurmadkii aan siinay dadka dhaawac ahaa runtiina meesha waxaa ka dhacay mashaqo aada u xoogan oo waxayna umuuqataa bartilmaameedsigu inuusan ahayn mid cid gaara loola dan lahaa ee uu ahaa un qarax in la sameeyo sida meesha ka muuqata qaraxiina u dhacay dadkii shacabka ay ku talagaleen ee laayaana way laayeen wayahay ilaa hadda marka khasaaraha cabdicasiis ma la og yahay intuu gaarsiisan yahay
runtii aniga waxaa jira dad qaar aanan arkin laakiin inta aan arkay ilaa iyo in ku dhow toban maydada waan arkay oo dhammaantood dad shacab ah waxaana lagu qiyaasayaa qaraxu inuu ahaa mid katan weyn qaraxyadii la arki jiray meel halkan oo hadda aan taaganahay oo kelmuna iyo waxaysa dabcadda iskiisa iskaashitooyinka waxaa ka qodan waxaad ku qiyaasi karto ugu yaraan saddex ceeloo layska dhinac qoday baaxadda uu la eg yahay iyo haadaanta meesha ka qodan marka waxaa lagu qiyaasayaa inuu yahay qarax aada u tan weyn oo loo adeegsaday gawaarida ugu yaraan xamuulka ah inkastoo aanan xaqiijin karin oo waxa uu nooc u ahaa qarax oo rasmiga ay ku dhawaaqi doonaan hay-adaha ammaanku laakiin haddana qarax bacad weyn uu ahaa oo saamayn ku yeeshay xataa xaafado ka fogfog goobta uu qaraxu ka dhacay waayahay waxaa naloo sheegay cabdicasiis maleeshiyaad inay jireen weerar soo qaaday iyagu ma la soo afjaray haddayba jirto waayahay khadka ayaa ka go-ay waryaheena cabdicasiis maxamuud guleed afrika ayuu ahaa oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan goobaha ay qaraxyadu caawa ka dhaceen agagaarka hotel muna afaafka hore ee beerta nabadda ereyada hotel s y l ilaa ereyadaas ayaana lagu soo waramayaa in qaraxyadu ay ka dhaceen waxaana wararka kala duwan halkaa aanu ka helayno aanu rajaynaynaa in hadduu aaba idmo aan dhegeystayaasha radio muqdisho usoo gudbino si aan macluumaadkaas ula wadaagno wariyaasheennana meelo kala duwan ayay ku sugan yihiin oo iyaguba qaarkood sida ay haddaba sheegayeen waxa ay qayb ka noqdeen dadka gurmadka u samaynaya dadka dhaawacyada halkaas ay ka soo gaareen hadduu eebaidmana macluumaadyadaas ayaan idiin soo gudbinaynaa